أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saacadda istuudiyaheenna waxa ay tilmaamaysaa sideedda subaxnimo oo gow ah waa jimco ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalin jabisay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool dowladda imaaraadka carabta ayaa cambaaraysay howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey salibiyiinta kenya oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka mandheera munaasabad gabagaba u ahayd xamlad dacawi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaasi
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey salibiyiinta kenya ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda salibeeda ah ee kenya kaas oo ka baxay xero ku taalla buurta koomoole kuna sii jeeday kamboni ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo dhulka ay gumaysiga ku haystaan salibiyada kenya gaariga kooyalka ah waxaa saarnaa qori dhashiika ah wayna isla burbureen sidoo kale waxaa halkaa ku halaagsamay askartii salibiyiinta kenyaanka ahaa ee gaariga la socday warbixintii howlgalka lagu naafeeyey kenyaanka ayaanu halkaasi kaga gudbaynaa munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalin jabisay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen abuxasaan cadad almustaxiqiina lishahaada dadka shahaadada mutaysada in shahaado la siiyo tuman isada iwo waxay ahayd xaflad si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka ahayeen culummo waasiyo waxgarad iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee deegaanka iilaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd sagoontinta arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka qalinjibisay macadka taajul waqaar oo ka mida macaahidda sharciga ah ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan oo ahayd mid si aada loo soo agaasimay la qurxiyey islamarkaana sidaan hore u sheegnay mas-uuliyiin kala duwan ay ka qayb galeen waxaa sidoo kale goobjoog ahaa waalidiinta ardayda ka qalinjibisay macadka taajul waqaar sheekh maxamuud iidaal oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga oo goobta ka hadlay ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay una badneyd duco goobta ka jeediyey islaamno waabna siiday iimaaninka dartay ilaahu jinaadana geli aameen waraalyal dembigeen dembiwaalidiinka alla ha dhaafo dembigeen dembiwaalidka alla ha dhaafo waddanka barwaaq alla hanin kuwaalo diinka alla hanin furo diinka alla hanin fuusaayo lankii dhibow alla fuusaakii afoosiin alla horanka siyaadii tanka ilaahay mooydaana ilaahu adi diinka haddii ilaahu diinka aan gargaar ilaahu diinka aan gargaar gaalada ilaahu ardaydan oo gaarayay shan iyo labaatan arday ayaa sidoo kale waxaa laga qaaday imtixaan iyagoona halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan oo qaali ah
lanka kow galay oo shahaadada oo imtiyaaska qaadadaw waan kul imtiyaasu laakiin lanka darajada koowaad qaadadi mayla araha cumar aadam xuseen mayna ku guulaysaday insha allah jawaas lanka dareeshan boqol kun shilin soomaali insha allah فليتفضل عمر الشهادة شهادة شرف لا وملك سيادة لك احترام دون إن شاء الله لنك لما يا قلا درجة لما ما يسلق قالين لما لما قفز قالين لما مشي أنا سقالو سقال سقالو سقال مواكو عبد الله الشيخ إسحاق معلم إيو محمد شيخ إيمان علي yoona ma guulayseen abaalmarin la siiyey afar afar boqol lama qof halkaalaasla galeen cadow yarow isxaaq ma sheenay sagaalun ishan dhibi shan asmaa macalim aadam sheekh ibraahiim ma sheentaeyeen sagaalo iyo shan dhibic shan yoon may guulaysadeen shahaada iyo laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton macadka taajul waqaar waxa uu ka furan yahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona arday badan ay ka qalinjibiyeen kuwaasoo qaar badan oo ka mid a macallimiin ka ah madaarista iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan qaybo ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shukran aqoona abu xasaan balleshaadka murtadiinta ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool sida faahfaahinta warkaas uu inoogu eegayo walaalkan cazaam carafaad maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maalmahan sii kordhiyay dilalka bareerkay u geysanayaan dadka shacabka ah iyadoona shalay qof shacab ay ku dileen duleedka magaalada xudur ee wilaayada bakool qaar ka mid a eheladii aabbihi ay dileen maleeshiyaadka murtadiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warramay qaabka ay u dileen maleeshiyaadka murtadiinta magaciisa dee waa ibraahim aadan nuur walaalow ordu dheeb walan dhaimay waa maranaysa ordu marana magaca dhan horeer baadiis wao mag waa beeraley iska heeladi marana daatigo baadiisku roog walata geega dhanka kooy inaati marana ogne kala madaran ilaa muslimnimo marana day dhanka kooy kuley maynogay meel o marana eertisiisa diinka mag waa suuqofibaay daaqe iyo roog anatigeeka marana sabab sunna maydhay ilaahay kasabada taawayaana koley ini muslimnimada dhaha ku reeno qaabkaas lay maaragna inkakooyan iyo maaragna lay taawayahan koley isiina nag waamadiya halsa si kondon waladayka marki haytiyameedna maaragna yankakooyan isiyo dad maaragna qaraabadiisa meelrooga maaragna araga oga ilaahay kumahadsin sababta way barwaaga ka dhiiday meelo maaragna markaasi oo isku diidsadaayo saase maaragna roogan iyo dhanka kool meelo maaragna dadkii isii qaraabadiisa haayeen kadhajar oo maaragna yar lunkuweerdhidi walkukii iyo meeli maaragna murtadiinti makakooyan hodhama kofe meelo maaragna kukiyan markii maaragna yowedeeno walaa gobolkiisu dheerayen iyo maaragna yahabadka furen sababti hata maaragna yohata wedowkaasna maaragna hata ni meelku wadaano meelku hiraan ni fadaayan moeshiini ani maaragna gaaslayba maaragna dilaan kabahana qaabkaaseen mooshiini koley adoortinayda ilaahay idiska sheeniya kabahi qaabka walan dhiyan maaragna koley intaasu siina ilaahaynaalisameeya maaragna yaasidi kasajeeriyeeda aaba magaciis saddexan inoo sheeg inta caruur uu ka tagay ee adi aa ku jirto
may maaragna magaciisa daad mayday edin nuromay shukran aqoona cazaam dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa cambaareysay howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey salbiyada kenya oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka mandheera walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku cambaaraynayso howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu maalmo ka hor ka fuliyeen deegaanka ceelqalow oo ka tirsan gobolka mandheerah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bayaanka oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa lagu sheegay in imaaraadku uu si weyn u cambaaraynayo howlgallada milatari ee ay mujaahidiintu ka wadaan gudaha kenya iyo dhulalka muslimiinta ah ee ay xoogga ku haysato saliibiyadda kenya waxay si gaar ah u cambaaraysay qaraxii dhowaan ka dhacay ceelqaalow waxay sheegtay inay tacsi u dirayso dowladda iyo dadka nasaarada kenya iyo qoysaska nasaarada ah ee ay kasoo jeedaan xubnihii kiristaanka ahaa ee ay mujaahidiintu ku dileen ceelwaaq kenya imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dowladaha tabantaabiya dowladda kaafiradda ah ee kenya waxayna kula jirtaa heshiisyo amni iyo mid ganacsi waxayna horey kenya imaaraadka carabta uga soo iibsatay diyaaradaha nooca kuwa dagaalka ah shukran walaalka cabdilqani ugu dambeyntiina munaasabad gabagaba u ahayd xamlo dacawi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxay ahayd xaflad nooceeda uu naadir ku ahaa inay ka qabsoonto degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose islamarkaana khitaam wanaagsan u ahayd xamlo dacwadeed muddo toban cishaa ka socotay degmadan taas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka xafladdii lagu soo gebagabeynayay xamladan oo ka dhacday howlaado qurux badan oo ku yaala degmada jamaame islamarkaana lagu soo afjarayay duruustii ay qaadanayeen dumarka muslimaadka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimo salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba maxay ahayd ahdaafta laga lahaa dowradan kow ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku raalligelino labo inaan qiimayno ummadda degmada deggan ee rabitaankooda diineed iyo waxbarashadooda saddex inaan tanshiidino oo aan nashaad gelinno dacwada degmada afar waxay ahayd maadaama degmadu degmo cusub ay tahay inay dadka iyo ummadda isbartaan maamulka iyo mujtamacii meesha loogu yimid inay isbartaan oo la kala faa'iidaysto ayay ahayd dadkii wax ka faa'iidaystay ee mustafiidiinta ahaa imtixaanaad baan ka qaadnay shafawi ah jaa'isaad baanu siinay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa si gaara ula dardaarmay dumarka degmada jamaame ee ka faa'iidaystay xamladii sheekh cabdiraxmaan xudayfa gabdhahan oo halkan joogo muslimaadka ah oo muddadan oo tobanka maalmood ah khayrkii iyo diinta ay soo qaadanayeen wixii ay soo qaatana maanta halkan ay wacdar ka muujiyeen dad badan ba maanta garanaynin aqoontii halkan ay ka sheegeen waxaan leenahay markaan aqoonta aad halkan ka jeedinayseen oo aad baranayseen waxaa laydinka rabaa oo waajiba idin saaran inaad gudbiisaan inaad ummadda gaadhsiidaan baa laydinka rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad dareemayseen balliguu cannii walow aaya hal aayad ba allaha ka dhigay in ummadda la gaarsiiyo qof kasta markan waxaa laga rabaa markan waajib u saaran in gudbiyo wixii bartay halkan laga jeediyey haddii siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay haddii caqiidadii maanta ay tahay aad maanta ka jawaabayseen waa wax oo cajiibe oo aan la wada garanaynin marka waxaa loo baahan yahay in waxaa laidiin baray oo maanta hore aad u garanayseen oo laidiin soofayey inaad gudbiisaan oo ummaddana aad gaarsidaan baa laidinka rabaa dacwada iyo in dowr muuqda ay ku dhex yeelato gudaha mujtamaca waa arrin ay muhiim tahay inay dadaal dheer ku bixiyaan maamulada islaamiga ah iyo guud ahaan hormuudka bulshada maadaama qaadashadeeda iyo ku dhaqanka cilmiga sharciga ay ku hagaagto akhlaaqda guud ee dadka iyo dhaqanka gaar ahaaneed ee shakhsiga in dadku ka wada sinnaadaan fahamka diintana waa mid keenaya maxabbada dhexdooda ah isu kaashadaan khayrka xumahana si wadajir ah loo zuuliyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu dhowaan ku dhawaaqay xamladan dacwiga ah isaga oo maanka ku haya mowduucaas muhiimka ah iskuna dayaya inuu tijaabadiisaas ka midha dhaliyo si uu halkeeda uga sii wado dadaalka bulshada kor loogu qaadayo wacyigooda iimaaniga ah iyo fahamkooda shukran aqoonaa bashiir warbixintaas oo inoo soo jeedinaya walaalkeen bashiir waxay u dambeysay warkeenii subaxnimo ee saakay tan iyo kulantideenna dambe war ka lamida intaan ku kulmi doonno dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma annasiir